maamulka gobolka shabeellaha hoose oo ay weheliyaan maamulka degmada afgooye ayaa dhagax dhigay dhismaha wadooyin interloog ah oo laga hirgelinayo xaafadaha magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose munaasabada dhagaxdhiga waxaa ka qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeedka gobolka shabeellaha hoose iyo kan degmada afgooye ee gobolkaasi gudoomiyaha degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi cusmaan hiraabe ayaa ka hadlay munaasabada dhagaxdhiga isagoo ka warbixiyey muhiimada dhismaha wadooyinkan u leeyihiin bulshada iyo sida ay tahay inay uga qeyb qaataan dardaarmaya qof waliba oo deegaan ah oo mas-uul ah oo ka damqanaya degmada afgooye wadadan ganacsatada iyo deegaanka iyo maamulka iyo cid walba oo aayaha degmada afgooye ka naxayso ayaa iska kaashooda marka ma dhisayaan cambany ma dhisayaan e g o ma dhisayaan waxaa dhisaya maamulka degmada iyo kii gobolka iyo stateka ugu horkacayo madaxweynaha xasan cabdicasiis wadadan waxaa lagu dhisi doonaa hab contribution ah cid allaale iyo ciddii degmadan u dirnaxayso waxarna inay ka qaataan inay contributionkaas qayb kasoo noqdaan dhanka kale maxamed ibraahim barre oo ah gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in iskutashi bulsho lagu dhisayo wadooyinka magaalada toban doolar boqol doolar aa ku shugtid akawnka lagu dhisaayo deegaankaaga adigay faa'iido ku tahay mustaqbalkaagay faa'iido u tahay tan kale waxaan idinkuu bishaaraynayaa in lacagta la aruurinaayo aysan noqonaynin mid qof shaksiya jeebkiisa ku dhacayso balse ay noqon doonto miday isla maamulayaan maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo maxaa lahaa shirkadda dhismaha fulinaysa ganacsatada degmada communitiga qaybahooda kala duwan ama shacabka ama dadka deegaanka degmada degan qaybahooda kala duwan ayagana ay qayb ka noqon doonaan maamulkeedana uu noqon doono mid daahfurnaan ah uusan noqon doonin mid laab lala galo laakiin lala wadaagi doono shacabka inta ku soo dhacda akawnkaasi wadooyinkan interlooga ah oo qeybta koowaad lagu bilaabayo suuqa magaalada iyo sidoo kale wadooyin kale oo muhiim u ah degmada ayaa waxaa dhismaheeda ka qeyb qaadanaya maamulka gobolka shabeellaha hoose kan degmada afgooye iyo bulshada qaybahooda kala duwan